إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xere ciidamo taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo soo bandhigaya howlgal ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ka sameeyeen waddada xidhiirisa balcad iyo muqdisho alkataa'ib al akhbaariyah ayaa sii daysay muuqaalka weerar dhabbagal ah oo ciidamada dowladda federaalka loogu geystay waddada xidhiirisa magaalooyinka xamar iyo balcad xaaladda magaalada owdheegle oo ay dhowaan la wareegtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degan iyadoo dadka dagaalada ku barakacay ay dib u soo laabanayaan mid ka mid a aqoon-yahanada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dowladda imaaraadka carabta ku tilmaamay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed suxufiga cabdimaalig muuse coldoon ayaa sheegay inuu isaga tegay magaalada burco kadib markii loogu soo bareeray xarig iyadoo la doonayay in loo ciqaabo hadal uu ku garab istaagay muslimiinta falastiin tiro dad ah ayaa ku dhintay diyaarad xamuul ah oo ku dhacday deegaanka jasiira ee dhaca dureedka magaalada muqdisho warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan yuhuudda ayaa duqayn ku dishay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa muqaawamada falastiin
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalin axad ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey xero ciidamo taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka howlgala dhulka n f d ayaa saaka aroortii weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidamo soomaali ah oo taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan la yidhaahdo biyo madoobe oo ah deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamada halkaa ku sugnaa oo si gaar ah ula shaqaynaya ciidanka afduubka ee dowladda kenya ayaa cagta furay kuwaas oo dhibaatooyin xooggan ku hayay dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay xerada inta la xaqiijiyey dhimashada waa shan askari ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ee howlgalkaasi fuliyey ayay u suurta gashay in ay dagaalkaasi ku soo furtaan afar qori oo a k ah iyo qori r b g ah waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo soo bandhigaya howlgal ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ka sameeyeen waddada xidhiirisa magaalooyinka balcad iyo muqdisho haashim cabdinaasir oo muuqaalka soo daawaday ayaa ka sheekaynaya xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ah ee muuqaalka uu xambaarsan yahay haashim
waa mahadsan tahay maxamed daahir waxaa maanta mar kale la baahiyey muuqaal ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo ka sameynaya waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmada balcad muuqaalka waxaa lagu daawan karayaa ciidamada mujaahidiinta ah oo isku fidiyey waddada laamiga ah islamarkaana amniga sugaya iyadoo sidoo kale la arkayo dadka shacabka ah iyo ciidamada mujaahidiinta oo wada sheekaysanaya taas oo muujinaysa sida dadka shacabka ah ay u soo dhoweynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa gebi ahaanba waddadaa isaga cararay oo aan lagu arkaynin ciidamadii dowladda federaalka ah islamarkaana waddadaa dhigtay isbaarooyinka xaddhaafka ah ee sida joogtada ah ay dadka lacagta uga qaadi jireen n dadka baabuureyda ah ee laamiga maraya iyo kuwa kale caadiga u jooga farxad ayaa laga dareemayaa maadaama aysan jiran wax isbaaro ah ama dhibaatooyinka ay kala kulmi jireen ciidamada dowladda federaalka dhanka kale muuqaalkan maxamed daahir waxa uu ku faafayaa baraha bulshada iyadoo mar kale oo cabsi iyo welwel ku baaray dowladda federaalka oo muddooyinkii dambeba qalqal dhanka amniga ah oo ku haystay magaalada muqdisho muuqaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay baraha bulshada lagu arkay muuqaal kale oo muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho gaar ahaan aagga lafoole halkaas oo ay amniga ka sugayeen sidoo kale maxamed muuqaalkan wuxuu ku soo beegmay iyadoo alkataa'ib ay baahisay kelimada uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka jeediyay gebagabada xaflad qalinjebinta akaadamiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal halkaas oo uu kula hadlayay rag qalinjebiyey isagoona u sheegay in hadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho iyagana laga doonayo inay dhammaystiraan inta dhiman
waxay u baahan tahay insha allahu tacaala balcaday maraysaa iyo xamar dhexayse inaad xamar gelisaan insha allahu tabaaraka watacaala
waad maasantahay haashim alkataa'ib al akhbaariya ayaa sii daysay muuqaalka weerar dhabbagal ah oo ciidamada dowladda federaalka loogu geystay waddada xiriirisa xamar iyo balcad faahfaahinta warkanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena ah cadnaan xaaji muxsin
kani waa muuqaal soo bandhigaya dhabagal ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo socod ku jiray dagaal kooban oo dhacay kadib ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa laga dilay askar iyadoo laga furtay laba qori oo nooca durandooriga u dhaca ah iyo laba baasuuke hubka laga furtay ciidamada dowladda federaalk ayaa qeybaha dambe ee muuqaalka lagu soo bandhigaya iyadoo inta dagaalka socdo la arkaya ciidamada dowladda federaalk oo firxanaya kadib markii ay arkeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusoo taqadumaya
markana owdhegle xaaladda magaalada owdhegle oo ay dhowaan la wareegtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deggan iyadoo dadkii dagaalka ku barakacay ay dib u soo laabanayaan cabdulaahi soomaali ayaa noo soo diray warbixin umuurta ku saabsan
halkani waa magaalada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo toddobaad ka hor xarakada shabaabul mujaahidiin ay dagaal kula wareegtay kadib markii ay soo weerartay fariisimihii ciidamada dowladda federaalka ay halkan ku lahaayeen iminka waxaan gaari ku dul marayaa bundada magaalada owdhegle oo muddo dheer u xareeday ciidamada dowladda federaalka ah nabadgelyo ayaa magaalada ka jirta waxaana hareerahayga ka muuqanaya dad xoolo wata iyo kuwo kale oo magaalada ku sugan waxaana jawga uu yahay mid xasiloon halkan waxaa ka muuqda qalab ka mid ahaa kii ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka ah sidoo kale waxaan u jeedaa ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo magaalada ku sugan dadkii magaalada ka barakacay ayaa iminka dib u soo noqonaya iyadoo dhibaatooyin waaweyn lagu qabay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa magaaladan halkan waxaa ka muuqda burburka dhismayaal ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya oo fuustooyin waxyaabo qarxaa ku jiraan magaalada kusoo tuuray maalinkii dagaalku dhacay galabkeedii dad shacaba ayaa halkan ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen suuqa magaalada owdhegle oo aan tegey waxaan ku arkay ganacsiga oo dib u bilowday ganacsatada qaarkood waxay inoo sheegeen inay ku faraxsan yihiin in xarakada shabaabul mujaahidiin ay magaalada la wareegto nin dhallinyaro ah cajiin ka shaqaynaya ayaan la kulmay asalaamu calaykum waalaysalaam waraxmatullahi maga magacaaga najiib maxamed share ee makiinad ayaa kuu shidan maxaad ku qabanaysaa badaraa ku shiida iyo gahabaa ku shiida galeyaa ku tuma way galeeya ku shiida haa Ee, ka waran bal ee, hawshaada ganacsiga say u kala socon maasha allah had alxamdulilah walwal ma gabno ena lamadii beer hore cadde ayaa ma ku faylen maasha allah aad aan wanaagsan tahay haldaay Ee, bal ka waran hadda een meesha xarakada shabaabul mujaahidiin la wareegtay amnigu sidee yahay walaahi alxamdulilah idna la hadlayso ma lahan shaqadayna iska wadana shaqada furaanan dhahay waa furnay idna dhiwayso ma laha aaday u kala socotaa shaqada si wacan haa alxamdulilah ilaahay ku mahadsan goortaad rabtaa socon kartaa habeenka habeenkii waa socon kartaa cid kula hadlaysa ma lahan maalintiina sidoo kale Hey, alxamdulilah ilaahay ku mahadsan waayahay ee, bal bulshada deegaanka haddaad tihiin ee, labada maamul maamulkan iyo maamulkii hore la eriyey ee dowladda federaalka ayaa idin roon wallaahi maamulka harakada wax ka fiican wax ka fiican aniga ka aan ka doorsanayno ma lahan sabab sabab ena amnigeeda iyona ee, waxaa waaye howlahaaga iyo nafsadaada aaminaa tahay Wee.
cid adig ugu baqnaysa ma lahan yaa cid adig ka cabsanaysa ma lahan in allah ahayn haa ilaahay ka sug cid adig aa ka cabsanaysid ma lahan waaya haa nafsadaada waa ku ilaashan tahay nafsadaada waa ku ilaashan tahay maalkaagu ku ilaashan yahay yaa maalkaagu ku ilaashan yahay waa ku ilaashan yahay maalkaagu ku ilaashan ku hadgudbaysa ma lahan maalkaagu ku ilaashan yahay waa ku ilaashan yahay maalku haa alxamdulilah maalkaa waa ku ilaashan yahay nafsadaada sidoo kale cid ku dhibaysa ma laha alxamdulilah maamulka kale ee dowladda federaalka ahna wallaahi walwalaa lagu shaqaynaa mar ahaan iyagaa isku dhacaan mar ahaan walaayaday soo dhex gashaa aday walwalna ma ka bahin maxaa dhibaat ku qabteen ciidankii dowladda federaalka halkan jooga waxaan dhib aan ku qabnay ena habeenkii adoo socod ma soo kartid maalintii ena haddii gofka ku soo maago waa ku qabsanaa intay ka timid waa kuwadaa shaqadaa lagaa joojinaa ama taas ka sokow iyagaa busku dhacaaya habadaa la kala tuuraaya waa kala ordayn habeenkii magaaladan lama soco jirin miya habeenkii lama soconaayo ishaa la soo tukanaa ilaa iyo laba sac intaasay ku ag tahay bis Ee, marka muddo lix sana saasaad ku jirteen muddo lix sana intaasaan ku jiro hadda alxamdulilah hadda makiinadaada habeenkii ilaa intee saac ay shaqaysaa hadda wallaahi waa iska shaqayn kartaa adaa daalahay saas le waa adaa daalahay bis Haye, aday kugu xiran tahay haye, haa wax xir ku dhahay ma laha haye, aad baad Ah.
mahadsantahay sidoo kale nin ka mid a odayaasha deegaanka ayaa inoo warramay waxaanu sharaxaad ka bixiyey sida xaaladda magaaladu ay tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga يعقوب شيخ أحمد صديق yaaquubow ee ku soo dhoweyd cad salaamka alfurqaan bal ka warran ee magaaladan ow dheglo hadda joogna xaalkeedu siduu yahay على الضوافي أنت هاي بغل كي بغل واحد بهذا شيخ يا مجران آه، وأنا طبنا معمولك إسلامك وأنا اللي جوجا واحد بحد أنك هاي سنو حبيرات يا مجران بغل ودقنت هاي واحد يا مجران إلى محدث وأنا في أناي وأنا دقنا هاي ka warran bal hadda hal- hadda xarakada shabaab almujahidiina meesha ee ka talinaysa maxay idin yidhaahdeen maamulku markay idinla kulmeen waa noo yimaadeen wax dhib ama noo sheegan odayaasha degmaddaa tihiin waana loo yeeray ee wax dhib had idinku hayno ama xisbiga idinku hayo ama ee, idinku hayn amay jiraan maya waxaad eh, xisbida amba he oo jabhadda ninkii dhib idin geystay sheega wax dhib li- li- sheega wax dhib haddana loo geysta ma jiraan waa deganahay magaalada marka dadka ay baheen kuwii oo gantaalka oo soo tuurtuuray oo guryaalku baabi'een oo dad ku dhinteen oo dad ku dhaawacmeen waa iska jiraan oo xamar ahayd iska jiifaan maadaama oo haddana oo naloo joojiyey eh, hadda taas ilaah uguma hadiyaynaa insha- insha allah marka halkan duqayn baa ka dhacda miya markii een, ciidanka dowladda federaalka laga qabsaday aa waa ka dhacday guri sheeqal ah aa ku baaba'ay dad oo ku dhintay oo hoola ku dhinteen oo dadku ku dhinteen oo dadku baaba'een ee saasay wax u jiraan marka hadda een, xaaladdu waa kala degan tahay hadda hadda xaaladdu waa kala degan tahay wax dhibaato ay jira ma jiraan dadka baheenna mujaahidiinta waxay ku baaqeen inay soo laabtaan oo magaalada ay iska imaadaan ay isku deganaadaan odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose qaarkood ayaa waxa ay soo booqdeen magaalada owdhegle suldaan ibraahim maxamed nuur oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa suuqa gudihiisa inoogu warramay Een, halkan waxaa ka muuqda walaale waa awdhigil meeshada aan joogno suuqii awdhigile weyne ayaan joognaa daraad markii dagaalka u dhacay waa nimid qof ibni aadan laguma arkaynin bulshadii waa ka kala carartay waxaan moodnay ma guryahay faqsan rabaan dadku halkee ka kala jiraan baan islahayn kadib markii een, xarakadu ay timid oo ay raayadu ay sureen oo meel walba raayada ka istaagtay waxaa ilaahay qadarkiisa isla markii soo muuqday bilicdii magaalada iyo deegaanka ayaa soo muuqday raayadii waxaa ku hoos nool hadeer bulshadaas muslimkaad u jeedid oo faraha badan haddii caanuley ahaan laheyd iyo haddii qudaari ahaan laheyd iyo haddii aan suuqli kale ahaan laheyd dhammaan waa la soo camiray magaalada waxaan loo soo camiray si aan caadi ahayn mahaddaasaan ilaahay ugu mahadinaynaa waxaan leenahay ragga mujaahidiinta walaalaha ee u diyaargaroobay in ilaahay dhiiggooda ku furto muslimkan waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran aabbayaashiin ayaa nahay waasidiin ayaa nahay waalidiintiin ayaa nahay wadan garab taaganahay wadan daba soconnaa waxaad samaysaan dagaalku waa kan dagaalka la rabay waa in muslimiintu guryaheeda ku soo laabtaan masaajidyada soo camirmaan dugsiyada soo camirmaan magaalada soo camiranto ayay ahayd hadafka laga lahaa waana la gaaray oo jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaanu waraysanay suldaan cabdulaahi suuley oo ah suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellaha hoose oo asiguna awdhegle ku sugan suldan kusalow idaacadda islam magaala furqaan waa dhowahay bismillahi alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan maanta waxaan joognaa suuqa owdheegle waa ka hadda ee, matoorku dhawaaqayo dadku ay adeegooda caadiga iyo badaradooda ay shiidanayaan iyo afuradooda suuqa ayaan joognaa dukaamada ay waxbay furan yihiin qanimadii laga qaaday xerada ayaa meel kasta dadka ay ku haystaan oo arkaysaa asaarteedu ka muuqata hadda maxaa kuu muuqda hadda waxay muuqda ee, sariirihii oo ciidamada dowladda federaalka lahaayeen haa haa cido ay lahaayeen wasariirahoodu waa kuwan halkan yaalla iyo siligga lagu xeeri jiray sidoo kale sariiro ayay lahaayeen tiro badan oo laga qaatay iyo agab maacuun baa laga qaatay wax badan baa laga qaatay marka eh, sidee u aragtaa maanta inaad eh, awdhegle dhex joogto wallahi aniyahu farxad bay aniga iyo kulley intii muslimiina ay u tahay dadkii mar hore meeshaan ugu horey ugu dambaydaan ka mid aha u dhegle aad baan u farxsanaa maanta imaada iyadoo raayada islaamka ka taagan tahay oo ilaahay shariicadiisa lagu maamulahayo oo wilaayada ay ka furan tahay aad baan ugu farxsanaha intaasi kadib waxaanu la kulnay suldaanka beesha xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow ilaahay baa ku mahadsan maanta oon xeradii ku soo wareegay meeshii ayaga bakhtigoodii oo kii taliyahooda ahay meesha yaallay oon ku soo wareegay oo agabkii laga qaatay aan arkay oo hadda magaaladii ku dhex wareegay oo dadkii ganacsigoodii hawshooda ay kala socoto aad baan ugu faraxsannahay maasha allah waxaan leeyahay awdheegle iyo bariire iyo zabiib iyo inta la mid oo la furan doono biidnillaahi tacaalaa waxaa wax lagu noqon karaa kitaab alla waaye waxa guul lagu gaari karana waa asaga ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaana abuurtay maslaxaddeennana asaga yaqaano annaga maslaxaddeenna kagama aqoon badnin marka ilaahayna wuxuuna amray inaan kitaabkiisa ku dhaqanno marka ummadda waxaan leeyahay islaamka ha la taageero insha allahu tacaalaa kii ducaynaa ha duceeyo kii maal bixinaa maal ha bixiyo kii naftiisa bixinaa ha bixiyo jawiga magaalada owdheegle ayaa waxa uu muuqdaa in uu caadi ku soo noqonayo waxaana sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ay ka carareen magaalada beriire oo awdheegle ay xiriir leeyihiin derisna ay yihiin sidoo kale sabiid ayaa waxaa dagaal looga kiciyey ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa waxaa xusud mudan in waddada isku xirta muqdisho iyo awdheegle ay toos u furantay halka markii hore wareeg dadku ay mari jireen waxaa sidoo kale bulshadu ay ii sheegeen in magaalada awdheegle aanu soo geli jirin gaadiidka dadweynaha islamarkaana magaalada meel gees ka ah lagu deji jiray wixii raashin ah sidaas aawadeedna gaari dameero magaalada gudaheeda raashinka lagu keeni jiray laakiin iminka gaadiidka xamar ka yimiday magaalada gudaheeda ayuu toos u soo istaagayaa dadka ku sugan magaalooyinka sabiid awdheegle iyo bariire ayaa waxa ay dareemayaan iminka xasilooni iyadoo ay la joogaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaana indhahaygu qabteen dadka shacabka iyo ciidamada oo isla falgelaya islamarkaasina wada sheekaysanaya cabdullahi soomaali warbaahinta alfurqaan awdheegle shabeellaha hoos
sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali cabdulaahi mid ka mida aqoon-yahanada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dowladda imaaraadka carabta ku tilmaamay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed brofesor yaxya caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta tahay cadowga koowaad ee soomaaliya wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay imaaraadka dowladaha loo adeegsado burburinta ka socota qaybo ka mid ah caalamka islaamka sida suudaan naijer iyo dalal kale wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka aanay lahayn awood ay isku hortaagto damaca imaaraadka carabta imaaraadkuna meelo badan ee lugaha kula jiraane aniga waxaa u arkaa cadow koowaad ay leeyihiin safaaradooda maraa laga wacaatagay xoogaa siyaasada aad uga muran adiga ekonomista noo soo diyaari meelaha aan ka wada qabsan karno kalluumaysiga beerayo xoolaha saddexaas item oo ii darsado waxa aan ka hadlayna ma ahayn imaaraadku anaga keliya maaha suudaana aragta wax ka socdo maali wadamo badan oo layidhi waa la burburinaa waxyaabaha loo adeegsaday imaaraadku qaybay ka taha mar waxay ku leeyiin dowladda imaaraadka anaga ma ahana shirkado waaye d b g shirkado waaye dahabka ugu badan yaa qudo waad yaa qaadanaya intaasoo sano iyada iyada lafteeda kabar waa shirkado oo imaaraati ah oo shirkado kaleo hadda inaa aada uga sii hadlo marka magacyadooda la wada yaqaana kasii hoos shaqaynaayo oo wadamo kale ah meeshaas marka laabada dhinacba hadda waxay isleeyihiin somaliland iyo la jirta mucaaradkeedana waa la jiraan marka bolosi saasoo layska yaqaan oo imaaraadku ay isticmaalaan dowladdu inay go-aan adag ka qaadato dowladdina ma qaadan karto waxadaraqaa uga socdo imaarada waa khaldantee bax ma dhihi karaa hal maalin imaaraadka carabta ayaa waayadii u dambaysay sii laba jibaaray damaciisa soomaaliya ee ku aadan boobka khayraadka ceegaaga mandiqadda isagoo galaangal siyaasadeed oo xooggan ku leh dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka iminkana gacanta ku haya ilaha ugu muhiimsan dalka sida dekedaha somalilan puntland iyo muqdisho waxaa xusid mudan in kol sii horaysay dowladda imaaraadka isku dayday damaceeda qaadashada jasiiradda ugu weyn soomaaliya ee suqdara oo ka kooban afar jasiiradood oo ku taalla halka kala qaybisan labada badood ee istiraatiijiga ah oo ah badda cas iyo badweynta hindiya islamarkaana u dhow xeebta gobolka bari ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland isku soo wada duubo dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in imaaraadku ayba xasan sheekh kala wareegeen hoggaaminta maamulkiisa iyo guud ahaan dalka iyagoo tilmaamay in xasan isagoo furimaha jira ay imaaraadka farta ugu yeerayaan sidaba dhacday maalmihii lasoo dhaafay oo la arkay mar uu ku sugnaa gobollada dhexe uu muqdisho ugu yeeray dhaxal sugaha imaaraadka sheekh shaqbood nahyaan al nahyaan taasoo dhalisay in isludurbadiiba xasan sheekh uu keligii diyaarad ka soo raaco moqokori isagoona halkaa uga soo tegay xubnihii kale ee igu sawirta
suxufiga cabdimaalik muuse coldoon ayaa sheegay in uu isaga tegay magaalada buruco kadib markii loogu soo bareeray xarigga iyadoo la doonaya in loo ciqaabo hadal uu ku garab istaagay muslimiinta filistiin mar kale iyo cadnaan suxufiga ka shaqeeya ismafalka dadka masaakiinta ah ee cabdimaalig muuse coldoon ayaa isaga baxay magaaladii uu ku noolaa ee burco kadib markii nafsadiisu ay halis gashay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay inuu isaga tegay magaalada burco wuxuuna yidhi waan ka tegay burco xalay ayaan guuro kaga baxay magaaladii burco kadib markii aan ogaaday in la go-aamiyey in la ixidho hadda waxaan ku suganahay meel aan ku dareemo amni sidaasi waxaa yidhi cabdimaalig muuse coldoon arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu aragti ka dhiibtay warbaahinta aljaziira gaar ahaan wuxuu ka hadlay ololaha lagu doonaya in lagu soo barkiciyo muslimiinta khaza lana geeyo gobolada waqooyi arrintaas oo uu maamulka somalilan ku raadsanayo ictiraaf coldoon ayaa aragtidiisa ugu soo horjeestay hadal uu wasiirka dibadda ee somalilan kusoo dhoweeyey qixitaanka reer khaza wuxuuna yidhi innagu waxaanu nahay soomaali wasiirkanna ma matelo oo wuxuu matelaa maamul calooshiisa u shaqaysta ah hadalkaasi dartiis ayay naftiisu halis u gashay lamana oga hadda meel uu ku sugan yahay tiro dad ah ayaa ku dhintay diyaarad xamuul ah oo ku dhacday deegaanka jaziira ee dhaca duleedka magaalada muqdisho warkan waxaa noo diyaariyey waryahan cabdiraxmaan beder maalintii shalay diyaarad nooca xamulka qaadooya saarnaayeen ugu yaraan shan qofood ayaa ku soo dhacday deegaanka jaziira oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho diyaaradda ayaa waxaa la sheegay inay ka timid degmada dhooble iyo gobolka jubbada hoose iyadoona ku wajahnayd magaalada muqdisho balse intii aysan gaarin ayay ku dhacday deegaanka jaziira kadib markii ku timid cilad farsamo maamulka deegaankaas ugu magacaaban dowladda federaalk oo ka warbixiyey dhacdadan ayaa sheegay inay halkaas ku geeriyooday shaqaalii saarnaa diyaaradda oo ah kenyan shilalka diyaaradda ayaa waayihii dambe si aada ugu soo badnaya caalamka iyadoona shilkaani diyaaradeed ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho uu noqonayo kii ugu horeeyey ka dhaca dalkan soomaaliya tan iyo bilowga sanadkan inuu ku jirnay labada kun shan iyo labaatanka
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii yuhuudda ayaa duqayn ku dishay hogaamiye sar oo ka tirsanaa muqaawamada falastiin wararka inaga soo gaaraya marinka khaza ayaa ku waramaya in hogaamiye ka tirsanaa xafiiska siyaasadda ee xamaas lagu dilay duqayn ay yuhuudda habeenkii xalay ka geysatay magaalada khanyunis hogaamiyahan oo lagu magacaabi jiray saalax albardawiil ayay diyaaradaha yuhuuddu duqaymo culus ku garaaceen hooy uu deganaa oo ku yaal ah galbeedka khanyunis waxaana halkaasi ku geeriyooday isaga iyo xaaskiisa xarakada xamaas ayaa bayaan tacsi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in bardaawiil iyo xaaskiisa ay ku shahiideen duqaymo ay fuuliyeen diyaaradaha cadowga ee yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen teendhadooda oo ku taala deegaanka almawaasi ee galbeedka khanyunis waxay intaasi ku dareen in tani ay qayb ka tahay xasuuqa naxariis darada ah ee cadowga ku hayo shacabka reer falastiin ee samirka iyo dulqaadka badan ee ku sugan marinka khaza yuhuudda ayaa sidaan oo kale horay duqaymo ula beegsaday hogaamiyaal sare oo ka tirsanaa muqaawamada falastiin iyadoo hadafkeedu uu yahay inay daciifiso awoodda muqaawamada balse beegsiga hogaamiyaashaasi waxba kama beddelin awooddooda inay sii bulaasho mooyaane markii duhornimana dhegaystayaal halkaas hainoo joogo idinkuna aad baad ugu mahadsantiin dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu